الحديث السابع عشر عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم
الحديث السابع عشر حديثك طبنية الضبية عن أبي يعلى أبي يعلى أيو كوريي إمام مسلم شداد بن أوس كن يديس أبي يعلى لرمق عيسى هو شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله رسولك الله يكوري صلى الله عليه وسلم qaala rasuulku wuxuu yidhi in allaaha alle kataba wuxuu waajibiyey alixsaana samafal calaa kulli shayin fii kulli shayin shay kasta dhexdiisuu ku waajibiyey fa idaa qataltum markaad wax dilaydaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata qaabka aad u dilaydaan qitla waa masdarulhay-a hay-ada iyo qaabka aad wax u dilaydaan waidaa dabaxtum markaad wax qalaydaan axsinuu wanaajiya adibxata qaabka aad wax u qalaydaan waliyuxidda ha afaysto axadukum qof idinka mid ah shafratahu mididiisa ha afaysto uu wax ku qalayo xoolaha ku qalayo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu qalayana rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkan nabiga sal اllahu calayhi wasalam wuxuu noogu caddaynaa ilaah subxaana wa tacaala inuu waajib ka dhigay shaqo kasta oo la qabanaa ixsaan in lagu sameeyo shaqo kastaoo qofku qabana ha ahaato fii cibaadat illaah ha ahaato fii mucaamalati alkhalq cibaadadaad alla caabudaydo waajib waxaa ah ixsaan inaad ku samaydo alixsaan fii cibaadat illaah mucaamalada aad makhluuqa la dhaqmaydana waajib waxaa ah inaad ixsaan ku samaydo dhammaan waa waajib inaad ixsaan ku samaydo waa waajib marka miaalana nabigu waa baxshay sal اlahu alيه waslm an abi yaclى shadaad ibn aws radi اlahu canhu can rasuuli اlaahi salى اlahu alيه waslama qaal rasuulku wuxuu yidhi salى اlahu alيه wasalam in allaha alle kataba waa waajib yeelay alixsaana samafal calaa kuli shayin shay kasta calaad waa bimacnaa fii shay kasta dhexdiisa in lagu samafalo nabiga waxa weeyaan nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay slm allah waajib yeelay shay kasta in lagu samafalo kataba laba macnoay ku timaadaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya labadaasay ku timaadaa kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya labadaba waa ku timaadaa kitaaba sharciya macnaha shayga kataba haddii la yidhahdo xukun sharciyana laga hadlayo waajib weeye sidaa ay ku tageen jumhuurta usuuliyiinta iyo waxa weeyaan fuqahada siday ku tageen haddii la yidhaha shaygaas alla qoray macnaheed alla waajib yeelay miaal ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban salaadu waxay ku tahay muminiinta korkooda mid la qoray macnaha maktuubata mid lagu waajib yeelay katabada marka waa wujuubay faa'iidayda maxaana kutusaya kutiba calaykum siyaam dushiinaa lagu waajib yeelay soonka kutiba calaykum اlqitaal dagaalka dushiinaa lagu waajib yeelay kutiba marka kitaaba sharciya wey usuuliyiintu waxay hahdaan wujuub ayay tustaa wakadalika kitaaba qadariyana waa ku timaadaa oo shaygaas allaa qoray macnaheeda waa dhaca wey sida qawluhu tacaalى kataba allaahu laaqlibana ana wa rusulii kataba allaahu allaa qoray oo qadaray macnaha anaa haalib noqonaa uu yidhi alleh iyo rusushayda marka gaalo iyo ay dagaalamayaan muslimiinta aniga iyo rusushayda adkaanayna saasuu alla leeyay subxaana wa tacaala walaqad katabnaa fi zabuur min bacdi dikri ana alarda yarifuha cibaadiya saalixuun waxaaba ku qoranba waxa weeyaan lawxulmaxfuudka iyo kutubta malaa'igtu haydaba intaba waxaa ku qoran dhulkan waxaa u haraya dadka saalixiinta saalixiinta u haraya khalaas adiga waxaa muhiima saalix noqo hadaad saalix noqoto ballanqaad ilaahay haysato dhulka adaad dhaxla gaaladan alla dulayna dadan saalix ahaynna waa kiini xoog badnaada marka kitaabada labadaas macnay ku timaadda kitaabadu labadaas macnay ku timaadda oo ah kitaaba sharciya kitaaba qadariya haddii sharciya la yidhahda marka waa waajib wey xadiidkaana midda ku jirta waa waajibkii oo ah kitaabadii sharciga ahaa arrin kasta marka alla waajib ka dhiga ixsaanka in lagu sameeyo arrin kasta maahan arrin gooniya hadday tahay fii cibaadat illaahi waa waajib ixsaanku oo maalan waxa weeye waajibka markaad gudaydo salaada sakada soonka xajka jihaadka alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar biru lwaalidayn silat larxaam waa inaad u istaagtaa cibaadadaasi oo ixsaan ugu istaagtaa oo cibaadada shuruuddeedii arkaanteedii waajibaadkeedi wa inaad gudataa saas way isaankeeda saas way ixsaankeeda suranka inaad la timaadaana waa ixsaan sunna laakiin waxa weeyaan salaada markaad tukada ixsaana ku waajiba shay kasta siduu waajib u yahay ixsaankeeda waa inaad shuruuddeeda iyo arkaanteeda waajibaadkeeda la timaado soonka sidaas kulli waajibaadka waa saas waalidka birigiisa ixsaana waajib kugu ah inaad wanaaggaaga gaarsiido inaad dhibkaaga ka celido inaad u dul qaadato waa lagu dul qaadan jiray markaad yareede ya inaad u sabarto waalidka oodan dhibsan hadalkiisa ficilkiisa aadan dhibsan marka ixsaan qaraabadii inaad xidhiirido iyagoo hadday rabaan ha ku gooyeen ixsaan inaad ku samaydo xaaraanta ka tegiddeeda muxaramaadka ixsaan inaad ku samaydaa lagaa rabaa see ugu samaynee daahiran waa baadinan waa inaad ka tagto xaaraanta adoo qalbigaagu ku qanacsan yahay ilahi hoggaansiinkiisa daahiran waa baadinan waa inaad ka tagto marka shay walba ixsaana waajiba mucaamalada addoommada waa inaad ixsaan ku samaydo oo shaygii waajibka kugu aha aad la timaado oad ula dhaqanto addoommada sidaad jecesha inay kuula dhaqmaan hay walba waa inaad isaan ku samaydo nabigu salى اlahu alayhi wasalam wuxuu miaaliyey dilka faidaa qataltum markaad wax dilaydaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata qitla waa masdar اlhay ficla qaabka aad u dilaydaan iska wanaajiya si wanaagsan oo quruxsan u dila si wanaagsan oo quruxsan u dila dilka marka waa labo inuu qisaas yahay iyo inuu yahay mid kaloo ilaahay baneeyey midka xaaraanta asaga haba dilin kaas laga hadli maa laakiin dilka alla baneeyaa laba mid waa qisaas qofkaanu qofuu dilo loo qisaasa kaas waxa weya sida ugu fiican waa sidee waxa weeyaan waa siduu u dilay in loo dilo haddaysan si xaaraana ahayn qofaa qof dilay siduu u dilay waa in loo dilo nabigaa saas yeelay sala allahu alay wasalam nin yahuud aha gabar laba dhagax iskugu dhigoo ku dilay madaxeed nabigu waa soo qabtay wuu qirtay laba dhagood iskugu dhigay nabiguna sala allahu alay marka ixsaan waxaa ah siduu u dilay inaad loo dilo hadduu inta meel ku xidhay dhegta gooye oo lu ka jaray oo waxa wey uu ilaa wadnaha soo baxshay sidiiyaa loo dilay siduu u dilay waa in loo dila dii la hubo ayoon wax lagu daray sidaas wey sida sawaabka qowl kalea jiro ah maya qofkii la dilaayo qof dilay wayn seefa madaxa looga jara ilaa qof wax lagu dila seefa u qurux badan xabaddu xataa waa silac waa xaqiiqo qofkii arkay yaa arkay seef qof lagu dilayo iyo xabado shaqayskuma leh xabadda waxaa dhacda in daqiiqada dhan qofku rafto oo xataa shan lix xabadood u baahdo laakiin seefta ishaas inay biriq tiraahdaa naftu kaga dhece maraan xad oo la oofinayaan magaalada jiddo dalka sacuudi carabiya uga qayb gala laamiga lagu oofinayo quruxda maasha allah markaasa inta laamiga la fariisiiyey oo xaggaas qiblada loo jeediyey ashiiqii xugmiyey aayaddii akriyu ku xugmiyey wadanku wuxuu soo gashay daroog daroogu keenay waddanka fasaad fi lardiya loo cuskaday aayaddii markuu akriyay nin dilaya halkaas taagan oo seef sita isaga indhaha u xihan waxba uma jeedo aawadaa dhegta wax ugu sheegay ma maqlayno xaggaan joogna u sheega ma naqaan waxaan isleyn malaha tawxiidka u laqinahan si ninkii inta seeftii gasha dililile ka siiyey oo saas hal mara u taagay uu dhag ku siiyey madaxi halkaasu ku dhac ha sida digaag la qalaayo ka ma ahan kirkirid lama rabo kirkirid waa silac dhag uu ku siiyo xaggu ku dhaca madax markaasuu inta mindil yar ama siraashay la soo baxo warqad cado saas seefta dhiiggii dhiigba male dhiiggii waa ka hormartayba intaan dhiig imaanay ka gudubto waa cadday seefta uu gashiisa iska gashay kala ka hor xabad imise u baahanta quruxda marka xuduudda ale la oofina cajiib wey marka seef wax aan ahayn laguma dili karo culammada gabalaa qabta laakiin qowlkaas waxaa ka xoog badan siduu u dilayaa loo dila maxaa qisaastu mumaathala la rabaa waana sida nabigu yeelay sala allahu alay wasalam ha bukhaari muslim ku taala min xadiid anas marka waa sidaas laakiin hadduu u dilo qaab aan sharcigu ogolayn in wax loo dilo khalaas markaas waa xaaraan laga sidii kale loo dilima oo maala muxuu samey qamru cabsiy inta ku daldalo ku daldalo nafta kaga jar qamra la cabsiin maayo qamra waa xaaraan in la cabee culimmada laba qowl ay leeyihiin qaar waxay seef madax looga jaraa qaarna waxay leeyihin biyaa la cabsiina lagu daldala lagu daldala ilaa naftu ka dhaco ila asba waxbuu cabsiyey soo ma ha biyaa la cabsiina malaha ayadaaba u dhowga waxa way mumaataladiina hadduu laakiin dab ku rido dab unta shiduu ku gube xaaraan wey dab in wax lagu guba nabigeena suuban sala allahu calay wasalam laa tucadibuu bicadaabi illaahi caza wajal waxa weeyaan cadaabka alle waxa ku cadaabinin xadiiska bukhaari waa xaaraan dab in wax lagu cadaabo markaasoo kale seefa madax looga jara waa sixray la sixri maa la sixri maa madaxaa seef looga jara marka wax xaaraana hadduu ku dilo seefa lagu dila sida sixirka sida qamrada sida waxa weeyaan oo kaleeto haddii uu maalan gabaruu kufsado ama wiiluu kufsado markaasuu nafta ka dhacday seefa madaxa looga jara ilaa xaaraanu ku dilay soo ma dariiq xaaraanu ku dil dhammaan dariiq xaaraana hadduu ku dilo waa saas hadduu dab ku rido hadduu qamro cabsiiyo hadduu sixro hadduu kufsado dariiq xaaraana hadduu ku dilo seefa madaxa looga jara dariiq bannaan hadduu ku dilana dariiqya lagu dila taas waa xagga qisaasta haddaan dilku qisaas ahayn shareecadaa amartay qisaasna maaha shareecadu hadday qaab gooniya u sheegtay qaabkiyaa loo dilaa oo maalan maxaa ka mid ah zaaniga muxsankaan soo marnay shalay zaaniga muxsankaa dhagaxa nafta looga jaraa soo maha dhihi mayda hadde waa waa waxa weeyaan haddee dhagax waa silece gaw gaw dhihi maydi dadaan cilmaani ahayn dhihi maydi waxaa lagu leeyahay ixsaan waxaa ugu fiican shareecadu waxay amartay ma wax ka fiicanaa jiray soo ilahay ma rumaysnid dad ilaahay rumaysan tahay allaa yidhi dhagax nafta looga jaro khalaas ixsaan marka kan ugu fiican waa inaad shareecada waafaqo marka hada huwa alisaan waa kaa isaan maxaa soo haray shareecadu hala dilay tiri qaabna ma sheegin sida gaalada xarbiga ah oo kale taas oo kaleeto qowlka akaru ahlicilmi ay ku tageen xaafid ibn rajibn halkan kusoo naqliyey waxay tahay in seef madaxa looga jaro oo xaaraan tahay in cadcad loo gooyo gaalka waa gaalka hadda fiiri xarbiga oo muslim iyo gaal u dagaalamaayeen kow sida ugu fududaa loo dila seef markaan leenaha waa sida ugu fudud ayaa loo dila laakiin lama jarjari karo lama jarjari karo marka fa idaa qataltum markaad wax dilaydaan fa axsinuu waraajiya alqitlata qaabka iyo hay-ada aad u dilaydaan wa idaa dabaxtum markaad qalaydaan xoolahana fa axsinuu wanaajiya addibxata qaabka aad u qalaydaan kayfiyada aad u qalaydaan neefka wanaajiya nabigaabaa wax ka sheegay sala allahu alay slam wanaajintii wuxuu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam walyuxidda ha afaysto axadukum qof inin ka mid ah shafratahu mididiisa ha afeeyo oo yaan lagu qalin xoolaha middi aan af lahayn middi saawira waa dulmi in lagu qalo oo inta lagu kirkiro neefkii la war soo afee waa liidataa ka war waa cadaab wey neefkii waad cadaab waxaa la rabaa inta aad u afaysatay inaad ku kala jabto kow walyurix ha u raaxeeyo qofku dabiixatahu neefka uu qalayo ha u raaxeeyo si deg dega nafta kaga jabo marka mididaad afayn ha u raaxeeyo afaraad goyni hungurigaa afara meeshaan surkaa ku taalla wadajey labada halbowloo hunguriga labada dhinac ka xigta waa inaad kow sidaa waa labada wadnaha tagtoo dhiigga wadda si dhiig usoo burqado degdeg nafta uga baxdo waxaa kaloo la rabaa waa weeye maria iyo xalqigana hunguri caddaha iyo hunguri madoobahan inaad jarto afartaas isku mar waa inaad goyda afartaas waa inaad isku mar jartaa waxa weeya labada halbowle oo surka labada dhinac ka marto ka bismi illaahi tidhaahdid oo halkaas agta uga istaagtid bismi illaahi markaad tidhahdo waa inaad afarta isku mar goyda oo waxa weeyaan labada halbowdo labada dhinac marta iyo hunguri caddaho aaryadu marto iyo hunguriga madow oo maria la yidhahdo marka afartaba waa inaad goydo si deg dega nafta uga dhece waana inaadan qaban lugihiisa markaad gawracdo sii daa ha raftee deg degaa nafta uga bixinta rafto deg deg laakiin waa celinaa god aan rabaa inaan dhiigga ku shubo marada meelaha dhulku iga hadlayna neefkiiaan cadaaba wey macnaheedu waa arrin aad u dulmiya dadkuna sameeyaan dulmi weyn wey weliba geelaba ha ugu darnaaday inaa lilahi wa inaa ilayhi rajiun waa wax aad looga naxo geelan ta la xirxiro aa la qalaa waana dulmi sunnadu waxay tahay isagoo taagan in geela la qalo oo lug inta loo laabo saddex isagoo ku taagan halkaas rubadda lagu dhifto marka rubada lagu dhifto hashu waa dhici xooga ay u dhacdo daqiiqda nafta waa bixi laakiin waxaa arkaydaa nus sac hal giriirinay ka war nus sac ka hora la qabo marka waxaasoo dhan waa cuquubo a cuquubo wey imaam nawowi raximahullah xoolaha la qalayo qaabka aadaabtuu xoogaa fiican ka sheegay wuxuu yidhi kow walaa yaqtulu biaalatin kaalla midiisaa wira waa inaan lagu qalin macnaha bir aan af lahayn waa inaan lagu qalin oo uu midida afaysto إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alabaquun annawawiya waxaan soo gaarnay xadiidka toban iyo sideedaad min xadiidi abi dar wa mucaad ibni jabal laakiin xadiidkii ka horreeyey ayaan kelimad insha allahu uga laabanaynaa xadiidkii abi yacla shadaad ibnu aws gowraca waxaa nidhi xoolaha marka la qalayo geela waxay tahay sida sunnada isagoo taagan ta lugta bidixdaa la laabo in saddexda kale isagoo ku taagan rubadda lagu dhufto sidaas ayaa sunnadiiya in loo qalo waxaana ka mid a xikamka ku jira neefkii marka rubadda lagu dhufto isagoo taagan waa dhaca dhinacuu xoog ugu dhacaa hooggaas uu dhinaca ugu dhaca marka si deg dega ayaa naftu uga baxe ayadoon la cadaabin laakiin haddii inta la xirxiro meel lagu xirxiro la gowraco naftii ayaa aada muddo u dhibaysa taasna waa cadaab cadaabkaasna lama ogola tan kaleeto waxay tahay xoolaha marka la qalaa laba unbaa loo qaybiyaa neef oo la awoodo inta lasoo qabto in la qalo iyo neefaadan awoodin neefkaadan awoodin labada waa ku imaan karaa inuu kaa cararo neefkaad rabto inaad qalato waaba fakaday iyo ma fakan laakiin maalan ceeluu ku dhacay ceelkii qofaanta xari lagu xidha loo riday orad soo gowracaa layidhi madaxiiyaba u hoosee lugaa ka korayda neefki maalan neef geeluu ah qaybkii dambaaba koraydaba iska baktiya ma laiska daynaa maya meesha aad haydaad ka qale lugta laftirkeedaad ka gowracaysa a mar haddaadan awoodin neefkii oodan u tali karin meel alle meeshaad awooddaad ka qale waa fakaday bismi illah inta tidhahdaad waxaad hubhayda ku ridi sida ugaartoo kale fallaarad haydaa xabadaad haydaa bismi illah inta tidhahdaa ka daba ridi khalaas meesha hartaa uga dhacdo taad haddee nabad ugu tagto isagoo n nafu ku jirta waa qalane diu marka sidaas uu ku tegayna bismi illahi waa adigii yidhi o adigii qashayba sidaasaaba mididia ceelkii kaaga dhaco meel kaloo laga gawrac le waa meesha rabtaad ka gawrace haydo taasna muhiim marka la gawracayana waxaan idhi surkan afar shaya ku taalla wadajayn wadajaynku waa labada halbowle oo hunguriga labada dhinac ka marta iyo xulquum xulquumka waa hunguri caddaha oo aaryadu ay marto xulquumku waa kaas iyo marii oo ah hunguriga cuntadu marto ahlucilmigu way isku qilqilaafaa neefku muxuu ku xalaal noqonaa shaaficiyadoo kale waxay idhahdaan labada hunguri haddii la gooyo khalaal waa xalaal laakiin labada halbowle labada halbowle waajib maahana yidhahda labada halbowle waajib maaha sheekh maxamed saali uthaymiin isaga wuxuu le labada halbowlaaba waajibaba ee labada hunguri waajibba maaha waxa waajibka ah waa labada halbowle sababtoo a nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa anhara dama wadukira smullaahi fakul sidaasuu ku yidhi raafic ibnu khadiij wixii bismi illaahi la yidhaahdo dhiigna daadiya cun ilaa midida wax lagu qalaa shardi midi keliya maa dhagaxa wax lagu qali karaa hadii la rabo wixii aan laf iyo ciddi ahayn waxbaa lagu qali karaa laf iyo ciddi un baan wax lagu qali karin inta kale wax waa lagu qali karaa geed aad ku qali karta dhagaxaad ku qali kartaa biraad ku qali karta laba shardi unbuu nabigu sheegay sala allahu alay slam maa anhara dama wadukira smullah waa inuu dhiigna daadiyo bismi illahina waa in la yidhahdo marka cuthamiin wuxuu yidhi dhiiggii wuxuu ka daadana waa in labadii halbaloo dhiigga keeni lahayd la gooyo wadajaynki daan la goyn waa xaaraan sidaas darteeda maadaama khilaafku ku jiro mas'alada axwad waxaa afartaba inaad jarto marka sida axwadka waa saas ilaa dhammaan labada culum culummada madaahibta kala duwanba waxay leeyihin afarta in la jaro waa sida fiican la yskuma haysto masaladaasna horaan usoo marnay masalada haddii khilaafi ay tahay naskaa qadciyana aan la arag waxa weeyaan dariiqada aslamkaaha la mara hadaad afartaba goydo khalaas waxa la isku waafaqsanyahy sida ugu fiicnayd inaad u qalatay marka waxaa feecan bir af badan inta qadato inaad hunguri caddaha oo aaryadu ay marto bocorka iyo hunguriga madooba xarigga camalo madow iyo labada halbowloo labada dhinac ka marta inaad kow siido madaxa hadduu go-o waxba kaa dhimi ma neefka saad u qalay madaxiiba agga ku dhaco waba kaa dhimima neefka waba ka dhimima marka laakiin afarta waa inaad jartaa sidaas ugu fiican bismi llaahina waa in la yidhahda haddaan bismi llahi la dhihin lama cuni karo xaaraan wey nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam maa anhara dama wadukira smullah fakul allahna subxaana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullah ha isku cuninina waxaan magaca alle lagu sheegin idan waxaan magaca alle lagu qalin lama cuni karo ahlucilmiga in badan oo ka mid a waxay soo reebaan hadduu qofku halmaamo shaaficiyadu ayagu bisinka waajibba ma qabaanba shaafici wuxuu leeyahy hadduuba iska qalo qof muslin ah khalaas waa xalaal laakiin hadde fiiri nabigu waa shardiyey maa dukira smullah maa anhara dama wadukira smullah calayhi fakul shardigu uga dhigo qur-aankuna waa nahiyey in waxa weeyaan la cuno wax aan magaca alle lagu sheegin walaa taakuluu mima lam yudkar ismullah nahyiguna taxriimu keena wax ka sarfiya haddaan la helin sida sawaabka waxay tahay marka wixii aan magaca alle lagu qalin oo weliba kas looga tegay waa xaaraan laakiin haddii halmaan looga tago ahlucilmi badana waxay leeyihiin waxa weeyaan halmaankaas waa iska cafis oo xaafid ibnu kaiirna waa ka mida sababtoo ah ummaddan waxay halmaanto waa loo dhaaf rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhda'naa xadiis saxiixmuslimka wuxuu leeyahay nabigu alla wuxuu yidhi qad facaltu waa idinka yeelay waxaad halmaantaan idin qabama inkastuu ka jawaabay cuthaymiin arrintaas oo wuxuu yidhi idin qabama macnaheeda dembi kaa soo gaari maayo laakiin shaygii xalaala ka imaamay ka imaamay maxaa ila hadeer fiiri salaadda haddaad halmaanto adhow xasuusato wax dembi kaa soo gaari maayo lakin salaaddii waa lagaa rabaa soo ma waa tukane hiy kadali waa saas wey neefkii waa kaa xaaraan laakiin dembi ma lihid calaa kulli xaal marka aad in loogu dadaalo in bisinka xoolaha lagu qala wey qofka xoolaha qalayaana laba qof mid waa inuu yahay muslim iyo gaal ahlu kitaaba gaal yahuud ah ama nasaara cid kale hadday qasho waa xaaraan maalan waxaa qalay gaal aan yahuud iyo nasaara midna ahayn majuusi ah ama laadiini iyo calmaaniya khalaas waa xaaraan ama gaal murtadaha qoro adugu calaa kulli xaal gaal oo dhan wax la ogolaya waxaa laga arkaa waa yahuud iyo nasaarada inta kale waxay qalaan waa xaaraan qofku inuu un caqli leeyaha la rabaa rag iyo dumarna waa isku mid xoolaha waxay qalaan rag iyo dumar waa isku mid wixii ay qalaan